islaan ciise islaan maxamed iyo suldaan siciid maxamed garaase oo xalay saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay ku guulaysteen inay xabajoojin kala dhex dhigaan labada dhinac ee shalay ku dagaalamay magaalada garowe islamarkaana ay wajahayaan qaybaha xiga si loo adkeeyo xaaladana loogu soo celiyo sideedii hore waxaan hadda idiin sheegaynaa haddii aannu arrintii soo gallay oo xabadjoojin inaannu ka shaqayno aannu raadinnay waa nala ka aqbalay dowladdii waa naga aqbashay ciidankii dowladda xisaabsanaa dowladdu way soo qaaday xarumaheedii bay ku soo celisay way ku mahadsan tahay iyadoo ay abbaartoodii tahay dadkaani iyo dalkaani kii ay xilka u hayeen oo ay ilaalintooda iyo jiritaankooda ay lahayd haddana aqbalaadda ay aqbashay inay ciidamadeeda soo qaado oo xarumihii ku soo celiso oo xabad joojintii oggolaato aada iyo aad bay ugu mahadsan yihin qolyihii kale oo garabka kala ahaa ayaguna waa naga aqbaleen xaruntoodii bay caawa ku noqdeen waxaan marka u sheegaynaa dadka reer soomaaliyeed ama reer puntland inay haatan oo aannu idinla hadlayno xabad joojintii hirgashay wax dambana ilaahayna aynu ka nabadgelayno innagana abbaarteennu tahay inaynu ilaalinno sidaas inaannu u sheegno dadka soomaaliyeed ama reer puntland in xabad joojintii ay hirgashay
suldaan siciid maxamed garaase ayaa dhankiisa tilmaamay si loo dhaqangeliyo xabajoojinta in la hakiyo waxyaabaha sababay colaadda waxaa la yidhi birtu haddaan la garaacin ma dhawaaqdo qoladan mucaaradkaa waa la wada ogyahay oo soomaaliya inteeda badan waa ka warhaysaa barlamaanka furitaankiisa iyo ajadayaashiisa bay dood ka qabeen dabadeedna arrintaasi waxay ka bilaabatay markii barlamaankii uu furmay saakay oo arrimihii ay iyagu doodda ka qabeen ku bilowdeen horta xabaddu anuu qolo ku hormadhay ma aqaan laakiin fidmadu halkaasay ka kacday waxaannu leenahay qolada barlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha inoo joojiya nabad baa naas la nuuga leh waa la tashan doonaa hay-aduhu mid walba shaqadeeda waa qabsan doontaa haddii nabad la helo wax walba waa asluxayaan oo waa hagaagayaan laakiin aana qubtaba dabadoodaa la qabtaaye mar haddii nabaddii salka loo dhigay xabad joojin la yidhi wixii shaqa ahaa waa in la joojiyaa annaga waa in lala ka warsugaa